war ka soo baxay ururka midowda afrika ayaa maalintii jimcahaynu soo dhaafnay lagu sheegay in ururka uu aada uga walacsan yahay colaada kasoo cusboonaatay dalka etoobiya gaar ahaan gobolka tigreega geylankan adag ayaa u dhexeeya hogaamiyaasha kooxda t b l f midowda afrika ayaa tibaaxay inay si dhow la socdaan khilaafka soo kala dhexgalay kooxda t b l f ee tigreega ayna aada u qoobgarirayaan in khilaafkaas uu horseedo burburka heshiiskii nabadeed ee ka dhacay magaalada britoria kaasoo ay wadagaleen dowladda etoobiya iyo kooxda tigreega sababna uu ahaa in lasoo afjaro colaadii dhiigga badan ku daatay ee ka dhacday gobolkaas warka ka soo baxay midowda afrika ayaa baaq loogu diray hogaamiyaasha kooxda t b l f iyadoona loogu baaqay inay wada hadal iyo is-afgarad ku dhammeeyaan khilaafka soo kala dhexgalay lagana taxadiro in xaaladdu kasii darto bayaanka ka soo baxay midowda afrika ayaa daaha looga rogay in haddii ay xaaladdu kasii darto ee u dhexeysa etoobiya iyo kooxda t b l f dhinacyaduna aysan ogoleyn inay wadahadal ku dhammeeyaan khilaafka ayna horseedi doonto xaalado bani-aadanimo oo mar kale ka dilaacdo gobolka tigreega ee waddanka etoobiya halkaasoo sannado kahor ka dhacay mid ka mid a dagaaladii ugu dhiig daadashada badnaa ee wakhtiyo dhow ka dhaca dalka etoobiya ee dhacaqaaradda afrika dhowaan ayaa waxa uu khilaaf adag soo kala dhexgalay madaxweynaha ismaamulka tigreega iyo hogaamiyaha kooxda t b l f waxaana madaxweynaha ismaamulka tibaaxay in gobolku ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda dalka elitereya isla markaana la doonayo in la afgembiyo maamulka